waxa aan halkan ka soo jeedinayaa warbixin kooban oo ku saabsan tacadi loo geystay gabadh reer somalilan ah oo u geystay niman dhalinyaro oo tiradoodu lagu noqotay siddeed iyo labaatan oo mid kamida baxsadee toddobiyo labaatankii kalena xabsiga loo taxaabay muddo sideed biloodna ay xidhnaayeen dabadeedna maxkamadda gobolka hargeysa muddadaas sideeddaa bilood dabadeed ee ooda ka qaaday dhammaan gabadhii oo la caddeeyey dhakhaatiirtii caddeeyeen in kursi loo geystay kursi wadareed isla markaana jiddi loo geystay jidhkeedii oo dhaawacyo waaweyn ee ka muuqdan iyo maxkamadda ooda ka qaaday halkaana waxaa ka caddaatay in la dhiirigelinayo nimankii kursiga sameynayay haddii aanu nahay difaacayaasha xuquuqda aadamaha arrintaa aada iyo aada baanu u cambaareynayna aada baanu uga xumaynaa aada baanu uga xumnahay waxaana ku tilmaamaynaa kursi wadareedku inuu yahay aafo qaran waxaana loo baahan yahay in si wada jira looga hor yimaado oo la iskaga kaashado oo aanan arxan loo sameynin dadka sameynaya kursi wadareedku waxay sameynayaan fal arxan darro ah oo ay ku dudsinayaan ama ku diriyaan xuquuqda asaasiga ay gabadha soomaaliyeed lahay marka waxaan halkan abiil uga dirayaa cid kasta oo afka soomaaliga ku hadasha ee dareen leh oo damiir leh oo ka danqanaysa tacadiga intaa leegilantaa soomaaliyada loo geystay inay u gudmadaan sidii ay xaqeyda aasaasiga u heli lahayd dadkaa falkaa arxandarrada u geytana maxkamad cadaalada loo horkeeni lahaa waxaa hubaala haddii tallaabooyinka noocan oo kale ay sii bataan oo la sii daayo dadkaa geysanaya falalka arxandarrada ah in ay sii kordhaan kufsiga iyo dilalka iyo tacadiyada kale ka dhanka a dumarka waa in lawada ogaadaa inay dumarku yihiin hooyooyinkon hooyooyinkeen walaaladeen xaasaskeen habrayeyaasheen inay yihiin xubinta ugu muhiimsan dadka bini aadamka inay yihiin washida soo saarta waxa soconayo ay dhib in la dhowro xuquuqdooda si gaara loo dhowrana inay mudan yihiin sida hadda socota tacadiga somalilan loo geysanaya dumarka aadbu sare ugu kacay tusaalahaan haddii loo soo qaato baahikooba qura waxay registergeliyeen boqol sagaashan iyo labo sanadkii two thousand twelvekii two thousand teneenkii bilihiisii ugu horeeyey oo qura iyo one hundred fifty two ahaayeen waxaana filaynaa inay noqonayaan ilaa saddex boqol inta registerka ah intaa register lidka ahena way ka badantayntaa marka waxaasi waxa ay kusoo afjami karayaan ama ku yaraan karayaan ama meeshaba looga saari karaya dagaal midaysan oo lala galo dagaalkaa midaysan oo ah in garsoorka la hor keeno cadaaladda la hor keeno wixii ay muteystaana la mariyo iyadoo aanan looga jixin jirin oo aanan dib looga sii diinin waxaa hadda aan maqlayno suuqa aada ugu jirto nimankii lagu xukumay tobanka sanadood in wadahadallo socdaan in la sii daayo taaqudeeda anaku abiil baan wadana madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan inaanan abiil noocu doona ha ahaadee inaan arxan loo sameynin dadkaa dadka geysanaya kursi wadareedku waa aafo qaran in dhinac looga soo wada horjeesto waxaanu leenahay gabadhaasi dhibaatada loo geystay shaqadeedii qaban jirta way ka baxday gurigay joogtaa dhibaatooyin cultural ah iyo midkiisa kale intaba way gaadhin markaa waxaan ku talinayaa anigu abiilkiiba hadda lagu jira waxay gabadhani xaq u yeelanaysaa in ay kayskeeda u qorato maxkamadda dembiyada dagaalka i c c da waayo kursi wadareedku wuxuu noqon karayaa waa dembi dagaal haddiise de wax loo qaban waayo laakiin hadda maxkamaddii waxay ku jirtaa rafcaanka insha allahu tacaala rafcaanka markay dhamaystarta tala gudbaysa haddii taa weydana dee waxay meeshii kale ay uhelaysa xuquuqdeeda ka helayso dhan bay u doonanaysaa